munaasabad lagu daafuraya wejiga labaad ee talaalka covid nneteen ayaa lagu qabtay magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana ka qayb galay oo talaalka lagu bilaabay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka hirshabeelle maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo taliska booliiska degmada jowhar wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada maamulka hirshabeelle muxudiin mukhtaar macalin ayaa magaalada jowhar ka daafuray talaalka wejiga labaad kaas oo isaguna qaatay talaalka waxa wasiirka dadweynaha reer hirshabeelle uu kula dardaarmay in dadkii hore u qaatay wejiga koowaad ee talaalka ay qaataan wejiga labaad oo kan ugu dambeeya ah si looga hortago dhibaatada cudurka covid nneteen runtii maanta waa maalin kale oo aada muhiim noogu ah waa maalin aan qaadanayno amba aan ka hortegayno coronaha amba aan qaadanayno tallaalka astrazoneca ee corona looga hortago runtii waxaa aada iyada noo farxad gelinayso guud ahaan dowlad goboleedka hirshabeelle qaybihiisa kala duwan in laga daafurayo tallaalkan qaybtiisii labaad ama doosihiisii labaad waxaan rabnaa dadweynaha ku nool dowlad goboleedka hirshabeelle inaan ugu baaqno in la gaaray wakhtigii labaad ee la qaadan lahaa doostooga khaasatan si gaar ah waxay u saameynee daafurkan maanta ee dadkii qaatay qaybtii hore oo ma ahan qof walbo in maanta uu istalaalayo laakiin guud ahaan dadkii hore u qaatay waan dib u xasuusinaynaa in maanta ay tahay tallaalka qaybtiisii kale qofka waxaa la dhihi karaa wuxuu iska tallaalay karonaha amba wuxuu u qaatay tallaalka astrazeneca markii uu laba doos qaato marka waxaa ilaa mahadiya mahadiya maanta in aanu qaadanayno qaybtii labaad intii naga dambaysana iyagana waxaan rajaynaynaa maalmahan soo socdo khaasatan tobanka maalmood ee fooda nagu soo hayso inay ka faa'iidaysan doonaan
talaalkan ayaa loogu gol leeyahay inay qaataan shaqaalaha caafimaadka macalimiinta iyo dadka qaba xanuunada dhiikarka macaanka iyo neefta kuwaasi oo ah kuwa saameynta ugu badan uu ku yeelan karo xanuunka covid nneteen marka uu ku dhaco talaalkan ayaa muddo shan maalmood ah ka socon doona deegaanada dowlad goboleedka hirshabeelle iyadoo dadkii hore u qaatay la sii doono wejiga labaad ee talaalkani